munaasabadan waxaay tahay qalanjabinta duufaadii lixaad iyo toddobaad ee macadka al-ummah ee degmada adaado waliba ku qeyb galay xubno ku tirsan xildhibaanada iyo wasiirada galmudug gudoomiyaha degmada maamulka macadka colmaudiin mas-uuliyiin kale iyo bulshada qeybo shishal duwan ah sheekh cabdulaahi nuur xaashi oo kumid ee maamulka macadka al-ummah ee degmada adaado iyana ku qeybgalayaalkan sharxay ujeedka munaasabadda maqsuudka xafladda runtii waa sida boorka ka muuqata muhiimadiisa weyn waxaa weeyaan ardadan quruxda badan inaan farxadda la wadaagno oo maantay ka takharujaya qayb ka mid ah rixilaadkii cilmiga waa ardada machadul umma oo hoos taga markazu jaamicul umma marka si ardadaas aanu la faraxno waalid iyo walaalba ayaa runtii muhiimadda xafladdu ay ahayd sidoo kale dhammaantiin waad ogtihiin waxaa dib si hufa noogu furmay masaajidkii jaamicul umma oo maalmahan shaqooyin badan ay ka socdeen maalin muuse xirmin laakiin shaqadii baa soo dhammaatay dib buu u furmay sidiisii horeye si kasii qurux badan buu u adeegi doonaa in marka dadku ay ka faa'iidaystaan oo sidii loogu ictikaafsanaa ama loo deganaa loogu soo noqdo laga faa'iidaystona waa isku baraarujinaynaa mas-uuliyiintii u qeybgaliyay xafladda iyana ardayda ka dhiirigeliy inay sii wadaan barashada olonto diinta iyo shareecada iyoona arab shookaadka ay muhiimad yeelata aqoonto diineed iyo bulshada ma ahan cilmiga barashadiisu in lagu yidhaaho waad baratay madax baad noqotay laakiinse waxaa muhiim ah cilmiga aad baratay ma ku camalfashay marka cilmigeennu camalfal ayaa midhaha cilmiga ka soo baxa ah aadaab akhlaaq deganaan dad isku wadid
iyo maalku kalama maarmaan qur-aanka kariimka markaad akhriso ilaahay subxaanahu wa tacaala inta badan wuxuu soo hormarinayaa markuu jihaadka ka hadlaya maalkuu soo hormarinaya jaahiduu biamwaalikum wa anfusikum culimmadu waxay yidhahdeen maxaa mar walba maalka loo soo hormariya markii laga reebo mowdic iyo wax la mida laba mowdic taqriiban inta kale waxaa lasoo hormarinayaa maalka sababtu waa maxay waxay yidhahdeen maal la'aan wax hormare lama gaari karo maalku marka waa loo baahan yahay masaajidda haddaan maal loo helin ma dhismayaan khayrkan hadda maanta la iskugu yimid maal baa ku socda majliskan la fadhiya maal iyo hanti baa ku baxay khayrka socodsiintiisu marka dhaqaaluu baahan yahay juhdi badan iyo howl badan ayuu geliyey maanta taariikhdeeda marka laga sheekaynayay wax badan anugu kamaba ogeynba marka heerkaas inay gaarsan tahay allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahadinaynaa humana sheekh cabdifataax iyo garbaha kala shaqeeya hawsha oo sheekh cabdulaahi iyo sheekh maxamed qani iyo ragga o dhan ay ka mid yihiin iyo nimanka gadaal u fadhiya oo ay shuyuuqda safarka ka timid ayna ka mid yihiin dhammaantood waa uga mahad celinaya gudoomiyaha degmada adaado mudane faarax diiriya warsame oo ku hadalay munaasabadeena kala dardaarami ardaydaniyo xooga saaran barashada diinta islaamka si oon ka faa'iideeyaan nafti iyo bulshadiyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaadin kala soo qayb galno marka koowaad waxaan leenahay ardada hambalyo hambalyo waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaad soo barateen wax la barto wixii ugu qayrka badnaa oo ah diinka islaamka asagaas ayaa la rabaa inaad kaga qayb qaadataan sidii ummadda wax looga bedeli lahaa sidii ummadda loo bedeli lahaa qaabka ay u fakarayso sidii ummadda loo bedeli lahaa qaabka labiskeeda sidii ummadda loo bedeli lahaa qaabka dhaqanka wixii xun ee aan sharciga islaamka ku wanaagsanayn waxaa loo baahan yahay sida adinka isbeddelku uu idinkugu dhacay labiskiinna muuqaalkiinna qaabdhaqankiinna waxbarashadiinna heerkiinna tacliimeed iyo heerkiinna aqooneed guud ahaan ayaa waxaa la rabaa inaad ummadda u horseedaan isbeddel inay la yimaadaan oo isbeddel aad ku samaysaan adduunkuna aad sabab u noqotaan